warshadii sonkorta isna iyo jowhar waxay ahayd warshad soo saari jirtay sonkor waxay udubdhexaad u ahayd korarka dhaqaalaha dalka shaqaale badan ayaa ka howlgeli jiray kuwaasi oo ku maareyn jiray noloshooda iyo tan qoyskaba warshadan ayaa sidoo kale soo saari jirtay dacaska oomada iyo kuwo kale hase ahaatee waxay warshada la burburtay dalka waxaana gacantooda ay gallaafatay dadkii ku tiirsanaa shariif maxamuud shariif cali sheekh axmed gurey oo ah waayajoog soomaaliyeed waxa uu ka warbixiyey doorkii ay warshada ku lahayd wax soo saarka iyo korarka dhaqaalaha dalka leedahay warshadan waxay eedi shaqaalaha ka shaqaynaya waxay eeday saddex kun iyo lix boqol oo ruux ay eeday waxay soo saari jirtay halkii sac boqol kintal ayay soo saari jirtay afar iyo labaatankii sac laba kun iyo afar boqoloo kintal ayay soo saari jirtay beeraheeda lixda seenta ayaa la dhihi jiray hal seento oo toddobaadna waa jirtaa oo ku taala jidow maasha allaahu taariikh ahaan dhaqaalaha gobolkan gaar ahaan soomaaliyao dhan dhaqaalaheeda si fiican ayuu u gaari gobollo badannaana miisaaniyadeeda lagu kabi jiray waxaa beerta bilaabi nin la dhihi jiray talyaani ahay dukatele buruusiya tacabuu bilaabi loosow ku bilaabi looskii warshad ayuu u sameeyey oo bayxaa ku taalla warshaddii saliidda ayay ku shiidi jirtay waana la dhoofin jiray waxay dirisoonka waxaa la dhisi kun iyo sagaal boqol iyo toban iyo sagaal kun iyo sagaal boqol iyo toban iyo sagaalkii dirisoonka la dhisi waxaa yimid altases nin la yidhaha haddana wuxuu beeray qasabkii madaxa warshadda iyo beeraha waxaa la dhihi jiray laandoni nin la yidhaahdo kaaba ofishiinka wuxuu ahay araturow injineerka waxaa la dhihi jiray sheeri cabirka beeraha turenia ayaa la dhihi jiray isku duwaha xafiiska beeraha waxaa la dhihi jiray lutwezi aa la dhihi jiray kaaba shaqaalaha dirisoonka waxaa la dhihi jiray firaari madaxa warshadda xukumi jira waxaa la dhihi jiray bundawekiya iyo marketi gelin horenimaa joogi jiray warshadda gelin dambena nimaa joogi jiray qasabka buri iyo isbirmitaal iyo liinta waxaa xukumi jiray nin la dhihi jiray buufle saddexda seenta waxaa xukumi jiray nin la yidhaahdo koowaad iyo labaad iyo saddexaad murinow saddexda kale waxaa xukumi jiray afaraad shanaad lixaad waxaa xukumi jiray serjow setima asenta waxay ku aali jirtay midda toddobaad jidow bay ku taallaa midda toddobaad tareenka qasabka waxaa xukumi jiray bayeri shaqaalaha isnaay waxaa qori jiray baabatiirey taayax warshadda waxay soo saari jirtay halkii saac boqol kintaal afar iyo labaatankii saacna waxay soo saari jirtay laba kun iyo afar boqol oo kintaal shaqaalaha waxay ahaayeen saddex kun iyo lix boqol oo ruux intaas ayaa warshadan sokorta gobollada siddeed iyo tobanka gobola loo qaadi jiray meel walbaa la geyn jiray maalintii waxaa ka bixi jirtay intaasoo baabuur ayaa ka bixi jirtay waddanka dhaqaalihiisana qayb libaax ayay ka qaadatay gobollo aan wax soo saar lahaynaa miisaaniyadeeda wax loogu kabi jiray inkasta oo mashaariicda beeraha ay badan yihiin oon dib ka soo sheegi doonno warshadan kaali weyn ay ugu jirtay sagaalka mashruuc oo uu waaweyn dalka soomaaliya ayay qayb ka ahday warshada waxay soo saari jirtay muhiimay ahday waxay soo saari jirtay oomo saabuun waxay soo saari jirtay dacas waxay soo saari jirtay waxyaabo badan ayay soo saari jirtay sida barfuunka ayay soo saari jirtay toban shay ayay soo saari jirtay oo weliba warshadda laba qaybay ahaydi isnaay biyaasa mid la yidhaaha jirto oo gooni ah biyaasaa la dhihi jiray taas tan isnaay ayaa la dhihi jiray qaybahaas ayaa saabuunka barfuunka oomaha dacaska waxaas ayay soo saari jirtay khayraad badan ayay soo saari jirtay waana lagu faa'idi jiray haddana waxaan rajaynaha booska iyo boos ka fiican in dib loo soo nooleeya haddii ilaahay raalli ka noqdo dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelleba in ay si fiican wax ugu qabtaan oo warshadan la soo kiciyo si dadweynaha soomaaliyeed ay ugu faa'iidaystaan soomaaliyoo dhan ayaa ka shaqayn jirtay nin imtixaan uu soo geli jiray aqoontiisuu soo geli jiray nin biri eex iyo musuq maasuq lagu keeni jiray mar imtixaanaa la dhejina imtixaankaas waa imaanaya haddaad technical tahay haddaad barsonaal tahay haddaad tahay micnaha jaamici aad tahay waxaasoo dhan imtixaanaa loo geli jiray beeraha qasabka waa lagu abuuri jiray waa la daweyn jiray haddii eebuu kuu diidin qasabkaas waa la gubi jiray calayntaa la gubi jiray markuu bislaado waa la shafi jiray waxaa soo rari jiray wiishashaa soo rari jiray tareenkaay soo saari jireen tareenka waa keeni jiray tareenka waaskaduu ku shubi jiray waa sii wareejinaayey waa shiidaayey iskaale iskaale waa guriguri bay u shaqayn jirtay warshadda markii jamhadda waqooyi ay naga soo galeen baabuurro wato tignika wato xagga markay tegenosiyaad barbixiyeen waa soo noqdeen wixiiaba daabulays loo galiba birtiyo dhamaaba hobi dhulkaas laga dhoofinayo waqooyaa loo qaadayo birtaanoo dhan waa la qaaday waqooyaa loo qaada hobiyaa laga dhoofinayo awoodna looma le oo lagu celiyo maleesiya ayaa waddankan timid waqooyi noogu timid maleesiyada raratay meel aadan ilaa hadda ma naqaana baddaas waa la dhoofina halalahay muddo adiga laba iyo toban sano ah la dhoofinayo warshadan ayaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo tobankii waxay ahayd warshadda ugu weyn bariga afrika nasiib darro maanta waa mid burbursan